kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka dhallinyarada soomaaliyeed ah ayaa wajahaya caqabado badan ah oo la xidhiidha helidda waxbarasho taya leh iyo fursado shaqo sidaa darteed waxaa isa soo taraya dhallinyaro badan oo caqabadahaasi ka taxadaraya balse u arkaa fursadda ay ku dhisaan naftooda iyo mustaqbalkooda qaar badan oo ka mid ah waxa ay isku hayaan waxbarasho iyo shaqo si ay u gaaraan madax bannaani dhaqaale iyo horumar nololeed cali macalin sulaymaan waa arday ku nool magaalada jowhar waxa uu dhigtaa fasalka afraad ee dugsiga sare islamarkaana ah xirfadla bartay naqshadaynta iskuulka ayuu aadaa subaxi halka galabtiina ku shaqaysto xirfaddiisa waa kan isagoo ka warbixiyey sidaa uu maareeyo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa waxaan ahay freelaser yacni ku shaqeeyo shirkado al abuur u sameeyey dhammaan shirkado waxaan u sameeyaa oo halkan aan laga soo koobi karan haddii ay tahay sidoo kale shirkadda weyn biyaha isdhaay aniga ayaa ah marketing ayaa ka ah sidoo kale isbitaalka gaboobe hosbitaal marketing aan ka ahay iyo sidoo kale meelo badan ay ka mid tahay jor stationary waxaan ka ahay i t support aan ka ahay marka waxaan ahay waxaan isku dayay marka tii labada kun iyo labaatan labadii inaan abuuro kambani aniga io khaas ah kambani ani io khaas ah oo online ooga shaqaysan karo si freelaser ah kambanigaasi dhowr magacaan lasoo baxay dhowr brandi dadka waxay u yaqaanaan magac marka la arko astaan oo loo garanayo qofka yacnii uu kusoo xasuusan karo sida shirkadda apple oo kale marka shirkaddaas calaamadaas ay arkaan dadka waxay isleeyihin loogadan waxaa le shirkadda apple marka aniga waxaan yeystay astaan aniga loogu garto oon aniga yacnii dad daafaha dunida ay ku noolyihiin ay u gartaan aan sameeyey magacyo badan oo aan soo adeegsaday balse sanadkan ti labada kun iyo labaatan afartii labaatan shantii waxaan sameeyey logo aniga khaasi ah oo inta nolosheeda ka dhiman aniga waan isticmaalo doono magaceedana uu yahay yoolkaratifati ah waxaan yacnii ganacsi walba aan u sameeyaa inaan shaqadooda ama u gaarsiiyo ganacsigooda meel fog ah marka alxamdulilah qof waxaan ahay freelaser ah maanta ku shaqeeyo gelin waa shaqeeyaa gelinkaan shaqeeya gelinkaan waxbarto gelinkaa ku waxa soo horeeya gelinkaan waxbarto subaxii hal saacibar waxaan aadaa iskuulka todoba sac lix sac aan ka imaanaa lix sac waan dukanaa xili dooradii isku diyaarinaa waa qadeenaa kadibna gelinka shaqada waxaan soo galaayaa todobada saac ilaa iyo habeenkii saddex sac aan shaqeeyaa marka shaqadaasna ma aan hal shaqa aan ku qabto maahan dhowr shaqa aan isku qabtaa hal meelna kama shaqeeyo horta aniga ahaan horta waxaan aaminsanahay jaamacad ma aaminsan dadku waxay aaminsan yihiin jaamacadda marka laga baxo in shaqo la helaayo balse aniga waxaan aaminsanaha markaan xirfad barto inaan aan shaqo helaayo marka waa midda nolosha mar walba aan aniga ammaanka aan ku haya mar walba aan diiradda aan saara waxay tahay waa xirfad